إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay tilmaamaha uu leeyahay qur'aanka kariimka ehello ka soo muuqday filim dhowaan alkataa'ib ay soo saartay ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyin ay kala kulmeen ciidamada itoobiya sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa la dardaarmay waalidiin iyo macallimiin dhowaan ka qayb galay xaflad ay ku qalanjibinayeen arday baratay qur'aanka kariimka mar kale diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo ku garaacay deegaano ka tirsan jiidda ghaza ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa tiro dad ah ku xirxiray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe taliyihii saldhigga degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa laga joojiyey shaqada markii uu ku fashilmay weerar xarakada shabamujahidiin ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada muqdisho bannaanbax looga soo horjeedo kufsi ku soo badanaya magaalada baydhabo ayaa ka dhacay gudaha magaaladaasi waxaa isa soo taraya dadka aragtida ka dhiibanaya filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo muujiyey ciidamo etoobiyaan ah oo lagu laayay soomaaliya warkaas oo dhammaystiran goordhow ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhammaystiran mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay tilmaamaha uu leeyahay qur-aanka kariimka sheekh abuu muslim oo ka mid a culummada diinta islaamka oo ka qaybgalayay munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen afartan arday oo bartay qur-aanka kariimka ayaa ku dheeraaday fadliga iyo ahmiyadda uu leeyahay qur-aanka kariimka isagoo isdul istaagay tilmaamooyin iyo sifooyin u gaar ah qur-aanka kariimka kalaamkii allah
qur-aanku walaalayaal tilmaanta saddexaad uu leeyahay waxa weeye waa furqaan waa kii kala saara oo wuxuu kala saarayaa qur'aanka walaalayaal bayna alxaqi waalbaatil wuxuu kala saarayaa bayna alhudaa waaldalaal wuxuu kala saarayaa bayna alghayi waalrashaad wuxuu kala saarayaa bayna alcamaa waalabsaar wuxuu kala saarayaa bayna almu'miniina alabraari wa bayna alkaafiriina alfujaar قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا tilmaanta afaraad qur'aanku uu leeyahay walaalayaal annahu mawcidatun wa shifaa'un wa hudan wa raxma lilmu'miniin qaala tacaala يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قرآنك ولا ليال وأبلغ موعظة وعدي وحل اسكو وعدي كان وحل ليروي قلبك قفك إلهي سيي قلبي أو دقها أرارعيا أو قوب جوك آه قلبي يسا كنا ولانيا وقدام بين قرآنك التلمامي يسا وأبديهن وحاك قبينينا قرآنك وحويا nabigeena sal اllah alay wasalam wax ilaahay siiyey ambiyada ilaahay siiyey oo uu qur'aanku ka fadli badan yahay lama arko mil qur'aan lamaba arkaba sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ahaa culummadii ka soo qayb galay munaasabadan ka dhacday masjidka xamsa oo ay ku qalin jibinayeen afartan arday oo qur-aanka ka bartay madaarista sheekh cali suufi iyo daaruqur'aan ayaa la dardaarmay waalidka iyo macalimiinta mucalimka iyo waalidku waxa weeyaan tacliimu ifli annutqa bilaa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuuluullah inay ilmaha ku tarbiyeeyaan in ay si wanaagsan ugu dhawaaqaan kelimada tawxiidka ah markay weynaadaanna inay macnaheeda baraan inay u sheegaan inay kelmadda laa ilaaha ila allah macnaheeda saxiixu inuu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo inayan jirin arrinka labaad oon u dardaarmayna waxaa weeye mucallimiinta khaasatan xirص لmaxabaة الlahi واliimaani bih fii qalbi اlwaladi inay ilmaha ku tarbiyeeyaan jacaylka allah subxaanahu wa tacaala qalbigooda inay ka buuxiyaan allah maxabadiisa iyo rasuulka maxabadiisa lianna allaha khaaliquna waraasiquna wamuqiifuna waxdahu laa shariika lah inuu allah subxaanah wa tacaala keligii ay ku xirmaan oo waxdaaniyada allay ku tarbiyeeyaan in ay ku tarbiyeeyaan arrinka saddexaad tacliimu alawlaadi an yas'alu allah wayastaciinuu bihi waxdah allah keligii inay ka kaalmo dalbaan ay muwaxidiin noqdaan ehelo ka soo muuqday filim dhowaan ay soo saartay alkataa'ib ayaa ka hadlay dhibaatooyin ay kala kulmeen ciidamada xabashida etoobiya mu'asasada alkataa'ib ayaa dhowaan soo saarta filim soconaya wax ku dhow hal sac oo qaybna farxad ka lahaa qaybna muruga ka xambaarsanaa qaybta koowaad ee filimka waxaa aad loogu lafaguray laguna soo qaatay tacadiyada ciidamada etoobiya ay ka geysteen dalka soomaaliya waxaana ka soo muuqday ehelo dadkooda ay si bareer ah u dileen ciidamada xabashida etoobiya kan elbird iyo hamiin bari helaama noo qaadi maijey midi tumo ikuusa haytani nijey gudi gudi todobilooda ruun jigdigina nijey sidii isidii ku daran falaad humo mii boolis niimla dhaganta ba'a midoow ilaahay maqaadiridiis basbaaska jaro madagal iingili adaabil muslimiin sheegagaw akhyaarkiin garaasonana adaagi naniinla dhagan idba mishal saarayaan odima odimale balaangmale iyaalmale dadkoo dilan tumang i todobalaang haminduug lamalaamal qof ha hawaalniitageli tumang i afar balaamood oo ulaadoo la jarta yaa ayaa la berbersiyey baabur
anaga kule tamarta maka jarn tiirkii oo daaskii ka surina ha ii dhow baawarka jambadii ha dhow madan tiirkii madii ii dhowya haatana mayla raayso tiirkii isaarimi yaanti liwaaji eb tiirkii ku kumari tiirka mada mayla raayso ya ireeg ilaahayanka mahasana mayla raayso sawiirkii ana iila jaray madaas meelihi kala jarayn walma oo dir antiba mayla raayso oo meelimadaas kala jarta isugi inagoo kale walan deernime anta kalhan rab badan adeer kii dhammadi waaba dhammadi kii dhaawa ahaay dhaawa agakayga kaa kuu ulasna ma lahay afarlan dhatiyo miida dhatiyo laha oobiya baawag irtaa ku gali daaska dhanijaya surumi madi inta baawarkaa surumiyaa madan lanaha ku degi inta koo iyaalka madi guda fiiriyay badi imid andaanaday anti iyaal iyo balaanay ka jaraano gobolka malkan ka jarna hubsadi yaa gaale heersha waa hanaarisorta mala ku sugaane sida gaalilu ku sugaayi leeyaha baawarka amardhasii taagta sidee laga dardari ciyaalkay oo dhan guri ka jaran yo dhabkaas ka dhey
aday gudaasa qeeqdiyo rasaasigu garaacanba mangeeriyoodoo darteed gumaci leefaaba anoley gunaanadin waxay goobxun lay dhigaaba lama qiibadaha igaleen dhallinya ku shankuun lama bobol dhamaayo anishireeli habeeragoy tuuridaaysa yahaani horjari yasurime jibijibijibijibiilenjeayle madan saayere ila afmal usku ladaro awke fedhaw ki guraan fedhaw qalbeshele feleed ko baaris yakarki surina jeski surina ile guru sanko ko dow aridis ila fedhaw sanko ko dow majiwa
dhankan ani dhani dukaan leehay sheebahay ibidii gurmaqaan annayle reeb dukaanka ii walayka jari ii yoolbaha gambogtaalena meelilka hele meelalaka dhamaay
haddana cerbirdi dhinijeeha min barani hiraaban dadka kale meelala ku qaadanin meelala iraabe madatan lamasa hiraabna mahayti hatana meelala iinka koy hatana saldhig hoos ee gabal aliijey meerdembaha kusii dhombahi intaa kana oo beri intaa kana ninga dhataka jari marki hanahlugaayayna hataa idooyin haal wal mahakiran luwaagay habad id ee inta malakoonyan ilaahay maarinooda hodhaan haysiisadi habad id ee mahakir
sidii aan usoo guuray baan gediginahay buradu sidii ugu sitaa hawlku ibliskiiye gobolka galgududan ka tirsannahay waxaan nahay degmada galcad ayaan khaasatan nabadoon ka ahay gurigaygii oo baadiyo ku yaalla anigoo jooga ayaa la yimid indhahaa layga xiray gacmahaa layga soo xiray waa lay soo waday halkaanaa lay keenay waxaa la yidhi si naxariis darraa ayaa lay jujuubay qolkan geeska ah oo hadda noo muuqanaya ayaa laygu xiray waa jirdil badanaa laygu sameeyey inqaabaad fara badanaa laygu sameeyey afartan iyo shan qofoodoo ayaguna inqaaban ayaa meesha laygugu geeyey sheekh cali dheere afhayeenka xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii filimka ka soo muuqday ayaa sabarsiiyey ehelada dadkooda ay laayeen ciidamada etoobiya waxaana uu ka hadlay dulmiga iyo masiirkiisa nabigeenna moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dacwat almadluumi yarfacuha allahu fowqa alghamaam wa tuftaxu laha abwaabu asamaa wayaquulu rabu caza wajal wacizatii laansurannaka walow bacda xiin rawaahu tirmidi qofkii dulman allah subxaana wa tacaala ducadiisa wuxuu ka sare marinayaa daruuraha waxaana loo furayaa irdaha cerka allahna wuxuu odhanayaa subxaana wa tacaala awooddayda ayaan ku dhaartaye waan kuu gargaari oo waan kuu gargaari xilli dambaba ha noqotee walaalaheenna muslimiinta ah iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka etoobiya dadkoodii xasuuqeen waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu sabar iyo iimaan ka siiyo una boogadhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaana wa tacaala u naxariisto annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda waxaan wacad ku maraynaa in etoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxweeye addoommaha ilaah nooga aargudine waxweyaan adduunna laga siin ilintidayniye utubteenna waan heli haddaan il kaleyna dhigine araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar uba sidii aarlibah ooda soo jebine
diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo ku garaacay deegaano ka mid ah jiida khaza habeenkii xalay mar kale waxa ay diyaaradaha maamulka yuhuudda duqaymo ku garaaceen deegaano ka tirsan jiida khaza ee ay ka arrimiso xarakada xamaas oo ka mid ah kooxaha wax iska caabinta ee falastiiniyiinta duqaymaha ayaa lagu soo waramayaa inay bartilmaameedsadeen baro kontarool iyo saldhigyo ciidan oo ay degan yihiin dagaalyahanada garabka militari ee xarakada xamaas oo lagu magacaabo ciizudiin al khasaam goobjoogayaal ku sugan magaalada khaza oo qoraallo soo dhigay baraha twitterka ayaa sheegay in duqaymaha xalay dhacay ay ahaayeen kuwo xoogan islamarkaana ay jiraan dadweyne shacab ah oo ku dhaawacmay oo aanay jirin dad ku dhintay maamulka yuhuudda ayaa goor sii horeysay waxa uu kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ku eedeeyey inay daroonis yaryar oo qaraxyo lagu soo xiray ay dhowr jeer ku soo weerareen deegaanada xooga lagu deegaameeyey yuhuudda ee ka mid a dhulka falastiin falastiiniyiinta ayaa warkii yuhuudda ku tilmaamay mid been abuur ah oo ay ku doonayaan inay marmarsiyo ugu helaan duqeymaha soo noqnoqday habeenadii ugu dambeeyey ay ku garaacayeen deegaanada jiida khaza ee dhulka falastiin waxaa issoo taraya dadka aragtida ka dhiibanaya filimkii dhowaan ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib waa kan abuubakar ibraahim qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa weli ka soo aragti dhiibanaya filinkii ay habeen hore soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa juskii labaad xalqada saddexaad ee silsiladda caanka ah ee laa marxaban bihim innahum saalu nnaara dadweynahan oo la soo xiriiray idaacadda ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan filimkii alkataa'iba kaas oo soo bandhigay jabkii ciidamada xabashida etoobiya ku gaaray gobolka bay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd waa idinsoo tahaniyeenayaa mili meeshan waxaan fiirsaday alkataa'ib ay soo bandhigeen maasha allah waxyaalaha loo baahan yahay in laga tilaabo qaado tanaa ka mid si dareenka oo loo arko dadka muslimiinta ay ku farxaan meel kasta ay joogaan iyo jabka amxaarida ku dhacay acdaa ulislaam allahu akbar walilaahi alxamd daciiftinimadoodii iyo waxay sheeganayeena soo ballabaxday dadkii ka hibaysanayeen ku qalbi jabaya qalbi kasta oo muslima meel kasta uu joogo oo ku farxaya allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd filinka alkataa'ib baahida walaahi daawaday maasha allah filin oo hiise lahaa hiise gaaree laho lankii aragii filinkaasuwey dadka inshagada oo umradii ah ku dhex muuqdeen i dadka dagaalamaaya mujaahidiinta dagaalamaan walaaleel dadkaasu dadka ka dariishada mudan qof kaste mayu aha inshagada jihaadka mayu ah ku fadhiya mase kala inshagada niba maybalahaa walaalayaal maslahaden mayba ka jarta jihaad haddii jihaad la waayo walaalayaal wiilashii gumeysiisa leen ka jaraan runtii filimkaasi laba qeybood ba iskugu jiray qeybta hore oo ahayd qeyb xanuun badan oo murugo badan oo naxdin badan dad masaakiin ah oo ciidamadan xabashida cadowga ah ay dhibaateeyeen ayuun kala soocay runtii aruur iyo dad waayeel iyo dad kaleba iyo dumarba qeybta labaad waxay ku saabsanay runtii qeyb aada u farxad badan walaalihii sidaa u galay xabashada etoobiya ilaahay subxaana watacaala dembigooda ha dhaafo aad iyo aad bay runtii lagu xasuuqay cadowgaasi filimku soo baxay maasha allah aada iyo aad baan oon jabka ku dhacay habashada etoobiya gaalada nasaaradan ugu farxay cadaawada gaaladu mid weligeed soo jirtay etoobiyaankubaase laga sheegay dadka taariyaanka iyo culimmadu hadeerna wasiila waxaasna waddanka kala gogoyeenba maamul goboleedyaa lagu magacaabay marka islaamka alla guusha ha siiyo waxaa ku dhacayna waa abaalkeedii jazaa'an wifaaqan weye filin baa ka hadla walaahi filin saameyn uu lahay filinkaas aad oo dhararayne maalmaha maasha allah waxaa la ilaa hadda waxaa u maleysaaba inuu haddii koole aad daarna filinkii maasha allah walaahi xawashada si loo galay maasha allah geesiyaasha waxaa leeyahay hore oo sii socda cadowiina cagta hoosteeda ka maraa leeyahay mujaahidiinta maasha allah filinka aad aad u wanaagsanay dad badanaa ku jirin sheekh cali dheer oo kale maanta jeedinaa cudunteeda waan heli haddii iilka lii dhigine hareera aan marayrayn ugu arkayaane mar unbaa sidii aadliiba ooda soo jabsan muuqaalkan ayaa waxaa lagu arkay meydadka ciidamada xabashida etoobiya oo daadsan fagaarayaasha dagaalka iyo ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si adag u xasuuqaya xabashida waxaana dad badan oo ka aragti dhiibtay filinka ku farxeen jabka xooggan ee gaaray ciidamada xabashida etoobiya ee ku soo duulay waddanka soomaaliya dal iyo dibadba filinka waa laga daawaday welina waxaa taagan hadalhayntiisa kaasoo ilaa iyo hadda ku sii baahaya baraha bulshada ee internetka waxaa shaq joojin lagu sameeyey taliyihii saldhigga degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho taliska ciidanka dowladda federaalk ayaa shaqanjoojin ku sameeyey taliyaha saldhigga degmada cabdilcasiis markii uu ku fashilmay weerar dhowaan xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaaday hotel ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho taliska ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo xilliga weerarka uu dhacayay ku qornaa ilaalada bar kontarool oo ku yaala degmada cabdilcasiis taliyaha saldhigga cabdilcasiis shaqada ayaa laga joojiyey xabsiga ayaana loo taxaabay isaga iyo askar ilaalinaysay baraha kontarool ayuu yidhi cabdi xasan maxamed xijaar oo ah taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka mar uu la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda waxa uu sheegay in ay socdaan baaritaano ku aadan weerarkaasi lagu qaaday hotel ilaydkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii hotel ilay waxaana weerarkaasi lagu dilay shan iyo labaatan ruux iyadoo lagu dhaawacay soddon iyo toddoba kale oo ka tirsan dowladda federaalka markaana baydhabo magaalada baydhabo waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo kufsi kusoo badanaya gudaha magaaladaasi shalayto oo arbaca ahayd dad badan waxay isugu soo baxeen gudaha magaalada baydhabo iyagoo si weyn kaga soo horjeestay falal kufsi ah oo magaalada kusoo batay qaarkoodna ay geysanayaan askarta maamulka koonfur galbeed banaanbaxyaasha waxa ay ku qaylinayeen hadallo ay kaga soo horjeedaan falalka kufsiga ah ee loo geysanayo wiilal yaryar iyo gabdho kuwaas oo aada ugu soo batay gudaha magaalada baydhabo goobaha ay joogaan maamulada shisheeyaha ku daaban waxaa si joogto ah kaga dhaca falal tacadiye ah oo ay ku jiraan kuwo kufsi ah waxaana kuwa ficiladaasi geysanaya ay ka mid yihiin ciidamada dowladda iyadoo aysan jirin cid u ciqaabta falalka ay geystaan ugu dambeyntiina ciidamada dowladda ayaa xabsiga u taxaabay tiro dad ah gudaha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay magaalada jowhar waxaa ka socday falal qabqabasho ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka markii gudaha magaaladaasi lagu toogtay wasiirkii beeraha maamulka hirshabeelle oo lagu magacaabayay cabduqaadir karaani dilkaas oo ay sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin dadka la xiray waxaa u badan dhalinyaro waxaan habeenadii lasoo dhaafay ay ku hoydeen saldhigii ku yaala magaalada jowhar booliska magaalada jowhar waxa ay sheegeen in baaritaano ay ku sameynayaan dadka ay soo xireen waxaana ka mid ah mid ka mid a wariyaasha ka shaqeeya magaalada jowhar warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna xilligan waa naga inta